إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a dad ayaa ku dhintay qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada burco ee gobolka togdheer guddiga abaaraha ayaa raashin qaybin ka sameeyey tuulo hoos tagta degmada buusaar ee gobolka gedow nafti hurihii fuliyey howlgalkii weynaa ee toddobaadkii tegey ka dhacay magaalada beledweyne ayaa jeediyey dardaarano kala duwan oo saameyn badan ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay gabar yar oo arday ahayd walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa deeq lacageed gaarsiisay dad dhibanayaal u ah madaafiic ciidamada ugandha ku garaaceen tuulo hoos tagta degmada jannaale arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa munaasabad dhiirigelina loogu qabtay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa laga helay cudurka koronafirus دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dad ayaa ku dhintay qaar kalena oo ay ku dhaawacmeen shil gaari oo maanta ka dhacay duleedka magaalada burco ee gobolka togdheer inta la xaqiijiyey shilkan ayaa waxaa ku geeriyootay saddex ruux halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay deegaanka qoyte oo ku yaala inta u dhexaysa magaalooyinka burco iyo berbera dad ka dhintay ayaa lagu sheegay laba ruux oo dumara iyo cunug yar halka shan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada burco halkaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey tuulo hoos tagta deegaanka buusaar ee walaayada gedow maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada gedow waxay gurmad gaarsiiyeen deegaanka garsaale dadka deegaanka garsaale waxaa loo qaybiyey oo tiradoodu gaaraysay toddobaatan iyo afar qoys oo iskugu jira rag iyo dumar kuwaas oo loo qaybiyey bariis bur sonkor iyo saliid qaybinta raashiinka kadib waxaan wax ka weydiiyey dadkii raashiinka loo qaybiyey sida ay u arkaan dareenkoodii magaca gaaran cabdi aadan bariis bur sokor waan faraxsanahay magacaagi guulid abdaanan maasha allah waxay siiyeen bariis sokor bur saliid inta waa laysiiyey haye bal ka waran farxaddaada maasha allah aad baan u faraxsanahay waxaan leenahay gacantooda kor allah ka dhigo gaalada ha jabtay aan leenahay deegaanka ceelaqoe tuulada garsaal anu waxay siiyeen haaf sokorre haaf bariisa haaf burre laba saddex lo saliidda intaasaa liigu wareejiyey haye bal ka waran shucuubtaada aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaa weye dadka aad buu u dhibaataysnaa marka waa u mahad celinayna insha allah ilaahay jasaakallaahu khayran waxaan leenahay khayr allah siiy dadka u baahnaa gaalada allah jibi ewer allah ka dhigi guddiga gurmadka abaaraha waa mid ay go-aamisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab in dadka abaaraha waxyeelada ka soo gaartay la caawiyo nafti horihii fuliyey weerarkii weynaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ayaa jeediyey dardaarano kala duwan oo saameyn badan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi maxmuud cabdulqaadir goosaar waa dagaalyahankii fuliyey mid ka mid a weeraradii xooganaa ee koob iyo labaatankii shacbaan dhanka kalena ku aadanaa afar labaatankii bishii saddexaad ee miilaadiga ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga ee helandulus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona diray fariimo muhiim ah oo dardaaranno u badan ugu horeyn maxmuud ayaa macluumaad kooban oo isaga ku saabsan bixiyey horta aniga magaca aabay hooyada ii yaqaana waxaa layidhaha maxamuud cabdiqaadir goosaar waxaana ku dhashay gobolka gedo waxaana ka dhashay beesha mareexaan camalkan waxaan kusoo beeray sanadkii labada kun toban iyo lixdii ilaahay fadligiis ilaahay maa iskale subxaana wa tacaala waxaana kasoo shaqeeyey
intaas kadib wuxuu dardaaran u diray mujaahidiinta al-shabaab ee uu ka tirsanaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmayaa inay ilaahay ka cabsadaan ayagana subxaana wa tacaala oo maanta jihaad oo waxaa lagu jiraa ilaahay xaaladiisa ogyahay jihaad ilaahay xaalkiisa uu ogyahay baa lagu jiraa maanta kenyaata iyo gaalo nooc walbaba maraykan etoobiyaan murtadiyiin wax allaale waxay ahayeen way issoo bahaysteen maanta waxay isu soo bahaysteen waxaa waaye laa ilaaha ila allah maxamedan rasuululah sal ly slam inay shaqayn weyso adduunka o dhanba uu qasmo oo macsida ay soo kor noqoto ayay raadinayaan annagana waxaan hawd u galna mujaahidiin haddaan nahay oon gaalada oola dagaalamayna wax kale ma ah waa kitaabka ilaahi subxaana watacaala inuu kor noqdo hadafkaana waa intaas ilaahayuu mar un ilaa mar ay raali noqo sidoo kale dardaaranadii uu diray maxmuud waxaa ka mid ahaa waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa ilaahay cabsidiisa mar walba wayaan la hilmaami towxiidka gacanta midiga ha- ha lagu qabsan insha allah tacaala diintana ha la barto diinta ilaahay subxana watacaala jaahilnimo ilahay lagu macaabudi karo qofkii dhaha ilaahay baan jaahilnimo ku caabudi wuxuu la mid yahay qof asagoo indhahayo meel hawd eh iska qaadaya oo kale marba geed ku dhacay mar walba wuxuu ku- wuxuu ku dhacay shirki weerarada ka dhacay magaalada beledweyne islamarkaana loo adeegsaday qaraxyada xooggan ayaa mas-uuliyaddiisa waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo la gaarsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka maamul goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale siyaasiyiin taabacsan shisheeyaha xerada lama galay ee magaalada beledweyne way ka socotay doorasho ayaa lagu qaaday mid ka mid a weeraradaas halka mid kalena la egtay ciidamo gurmad u soo sameeyey iyadoona khasaaraha guud ee ka dhashay weeraradaas ay gaareen dhimashada konton iyo kow ruux iyo dhaawacyada sagaashan kale oo u badnaa xubno ka tirsan dowladda federaalka waraysiga uu bixiyey maxmuud ayaa ahaa mid dheer caawayaan insha allah qaybta xigta barnaamijka dhow waxaa waraysiyada idinkugu soo gudbi doonaa ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay gabar yar oo ardo ahayd sakariya cumar ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa si isdaba joog ah uga soconayo dilalka ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah maalintii shalay waxaa si bareer ah ay u dileen gabar inan ah oo saarnayd bajaaj meel u dhow isgoyska manibooliyo ee degmada shibis rasaasta ayaa waxaa ku soo furay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo bajaaj watay una muuqday inay soo dhaceen waxaana rasaasta lagu micneeyey mid ay jidka ku furanayeen nin ka mid ah ehelka gabadha la dilay ayaa saxaafadda uga waramay dhacdada galabnimadii gabar walaasheed ay isbitaal u raacday isbitaalkii markii ay ka soo laabteen isgoyska waddadii ay xirantay marka bajaaj cunug yaraa dhabta u saarnaay marka gabadhii gabadhii xanuunsanayd ee isbitaalka u raacday aa tiray meeshana waxaan ka soo gadanaa sambuus biibito isgoyska ku taal marka niman bajaaj ku socdo oo saddex nin ah aa wadda furasho xabado ay rideen xabad ka mid ah aa gabadha madaxa ugu dhacday sababteedana xabaddaasay noqotay gabadha ayaa waxay ahayd arday ay ehelkeedu aad u jeclaayeen gabadha waxay ahayd gabdhahan hadda soo baxaya lix iyo to- lix iyo toban jirka oo ardayada ah fasalka sideedaad dhiganaysay ay noo ahayd marka ilaahaa naga oobsaday oo naga jeclaaday gabar waxay ahayd baariyada ah oo jiiraanka iyo dadka xaafadda degan aad ay u jecel yihiin iska afgaaban wakhtigeeda intaas ku ekaay gabarta waxaa waaye wiilkayga yaree wadi maxamed lahaayo dhabka uu wadi xabadihii markii meesha isgoys ka dhaceen jidka lagu furinaya waa lakala orday marka gabartan waa dhaqaaq weys gabar yar waa dareemi kartaa adiga anagoo niman rag oo- oo oo adduunkan ku socon magaaladan ku ordayn aan iska cabsiinaa marka gabartii meeshii ku istaagtay saddex ragay aayeen wallaahi dhinaca madaxa waaye ciidamada dowladda federaalka ayaa dilal joogto ah ku haya bulshada magaalada muqdisho shacabka ayaa mararka qaar qayladhaan iyo isku soo baxyo sameeya taasina ma aynan keenin wax natiijo ah in ay dilalka sii bataan ma ahane walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa daaq lacageed gaarsiisay dad dhibanayaal u ah madaafiic ay ciidamada shisheeye ku garaaceen tuulo hoos tagta degmada jannaale cali aadan ayaa ka waramaya dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ay ciidamada shisheeye ka geysteen deegaanka siigaale oo u dhow degmada jannaale ayay walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaarsiisay lacag si ay ugu biiriyaan wax ka qabashada dhibaatooyinka soo gaaray hadday ahaan lahayd daaweynta dhaawacyada iyo dayaxtirka guryaha ku gubtay duqaynta dadka ay ciidamada shisheeye duqayntan ku dileen ayaa waxay tiradooda gaaraysaa shan ruux oo isugu jiro caruur iyo haween waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed awo cabdiraxmaan ayaa gaaray tuulada siigaale isagoo u tacsiideynayay dadka ay dhibaateeyeen shisheeyaha duulaanka ku jooga degmada janaale waxaan rabnaa insha allah tacala ilahidin barakeeyo si guud ahaan lacag laba kun oo dollar ah inaan idin gaarsiino dadkii guryaha ee wax ka yeeloobeen oo ka burburay waxay ku dayactirteen guryahooda inaan siino iyagana insha allah tacala aan xusno ayaa rabnaa lacagaha marka insha allah say u kala daran yihiin ninka la yidhahda cali maxamed xasan waxaan insha allah tacala aan siinaynaa laba boqol iyo konton dollar binti ibraahim iyo ciyaalkeeda waxaan siinaynaa insha allah tacala dadku saddex boqol oo dollar aan siin doonaa maryan yuusuf boqol ayaan siin doonaa faadamo muuse waxaan siin doonaa insha allah saddex boqol oo dollar shaakiro macalin laba boqol oo dollar xaawo ibraahim boqol dollar guryaha dadka wax ka soo gaaray waxaan siin doonaa insha allah iyagana waxay guryahooda ku dayactirtaan hadduu alidmo muslimo waxaan siin doonaa saddex boqol oo doolar maadey boqol doolar isaaq mad boqol doolar farxiyo jibriil boqol doolar dadka kale ee dhaawacyada fudud oo ilaahi tacaala uu caafiyo dhaawacyada soo gaarin iyagana waxaan siin doonaa insha allahu tacaala iyagana wixii ka baabaxay cabdulaahi jiis konton doolar aan siin doonaa ibraahim dayib waxaan siin doonaa konton doolar yacquub dooyo waxaan siin doonaa konton doolar waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay dhibaatada ka soo gaartay duqeynta shisheeyaha siigaale magaalada siigaale culeyska ka dhacay faadama iyo caruurteeda laba wiilo- laba gabdhood iyo habar hooyadooda inay meesha ku geeriyoodeen hoobiyaha markuu ku dhacay ma gurigooda ay joogeen ma dad beertooda joogay ahaayeen maxay ahaayeen gurigooda soo dhex imaaday lugti ee midgees baa saddex meel hilib go-an ee gacanta midxeesna hilib baa go-an ee gacanta midgeesna firiraa ku jira alxamdulilah had walaayada islaamka nasoo garab nasoo siisi noo soo gurmudi alxamdu walaayada islaamka maanta alxamdulilah waxa u haynaa insha allah ilaahay gaalan ha jabiyo dhibkaa markuu dhaca kadib walaada noo soo gurmuday ayaga bartooda isku celiyeen waxay ku faaneen welib inay dhaheen kuwa shabaaba ee koox shabaaba aan soo burburinay ay dhaheen welib xataa aan soo baaba inay dhaheen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa marar badan garab istaagtay bulsho badan oo ay dhibaateeyeen ciidamada shisheeye ee ugandha iyo kuwa dowladda federaalka sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada ugandha ay dad maatay ah ku xasuuqeen deegaanka golweyn oo isla gobolka ka tirsan kuwaas oo meydadkooda la geeyey magaalada muqdisho deeqdan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiisay dadka ay ciidamada shisheeyaha madaaficda ku garaaceen ayaa bixinaysa sawir ka duwan dadka bajaajleyda u badan ee ay dowladda iyo ciidamada shisheeyuhu muqdisho ku dilaan iyo kuwo ay dhac iyo bob u geystaan arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa munaasabad dhiirigelina loogu qabtay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xafladan oo ka dhacda deegaanka kuunya barow ee gobolka shabeellada hoose ayaa loo qabtay arday ka qalin jebisay ama baratay farta iyo qiraa'ada maktabka dacwada ee deegaanka ayaa muddo afar bila dadkan barayay oo ahaa dad waaweyn qiraa'ada waxaana gebagabadii xaflad loo qabtay kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan nabadoon kufridiid oo ka mid ahaa dadkii munaasabada xaadiray ayaa kelima dardaarana ka jeediyey waxaan ku gowaabinayaa ummadda muslimiinta soomaaliyeed in la barto anoo naftayda ka bilaabaya ee diinta islaamka inaynu baranno cilmiga sharciga ah oo diinta inaanu baran cilmi kale ma jire taasaan gowaabinayaa waxa weeye isagaan carabkuna qaldayn sida caana loo qurquranayaa waa waa waa alifbeetada qur-aanka kariimka lagu baranayo loogu tegaya cilmiga saroo rabbigay ma garanaysaa intii la doono lagu soconaayo sidoo kale ugaas mukhtaar ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey goobta wuxuuna ardadii waxbaratay ku dhiirigeliyey inay halkooda kasii wadaan waxbarashada dadkana gaarsiiyaan intii ay barteen waxaan leeyahay ardayda dadaalka aad dadaasheen jazaakumullah khayran jaza allah idinka abaalmariyo arrintuna waa bilow safarku waa dheerya waxa aad barateen waa inaad idinkuna aad macalimiin noqotiin waxa wax la idiin baraayo inaad idinka waxbaratiin haddana dadka aad waxgaarsiisiin waay ma aha idinka keliya intaad waxbaratiin inaad guryihiinna basela fadhiisatiin qaar ka mid a ardadii wax ka baratay macadka sibaweyhi ayaa ka warramay farqiga u dhexeeya markoodii hore iyo hadda oo ay wax qorayaan waxna akhri karaan markii kow ano inta imaanaya waxba ma kasaynin hadda alxamdulilah iftiina ii baxay alxamdulilah ilaah ku mahadinaya macalinka ugu mahadinaya insha allah waxaan bartay aqoona leeyaha haddeer qur-aanka haddii kor aan waa qori karaa waana akhri karaa alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalaay shalay marka halkaa markaan imaanaya waan waxba akhri karan waxba qori karna ahay maanta alxamdulilah alshukrillah waxaan aad aad ugu faraxsanahay maanta anigoo weliga xadiisa akhrishan kamid axaadiis nabiga oo buuga macalumulqiraaya ku taal qaybta dambe anigoo aqriyey oo qur-aankan tajwiidku aqriyay alxamdulilah shucuurtee ma soo koobi karin wallaahi marka imaanayni anigoo walba suukasni oo haadi iyo nito baadi iyo daadi deelka iyo nito haadi iyo haadi injiinka suukada kasni waa kowini maandan harafla harafta lanu warsada korosaba shaakana ilaaha ku mahadsan sidoo kale waxay baaq u direen dadka aan waxna qorin waxna aqrin inay ka faa'iidaystaan fursadaha noocaan oo kale ah oo ay waxbartaan dadka waxaan u baaqaya walaalahii waxaan u baaqayaa inay iyagana nagu soo biiraan oo waxbarashada ay kusoo biiraan aan u baaqaya waxaa weeye meel la fadhinaya wax faa'iida laguma gaarayo inay soo akhriska ay soo aadaan insha allah dugsiyaasha ay waxbartaan walaalayaal waxaan idin dhihi lahaa meel fadhiisiga meelaha shaacad fadhiisanaysaan oo maala yacniga wallaahi walow idaacadaha b b c agtaad kuhays wax idinka ficli idinkoo idinkoo axaadiisa nebiga qur-aanka waxbarashada idinkoo meelaha oo madaariis wax ka dhigataan ka bartan saa idin fiicnaan dhehiyaale meelahaasna kasoo dhammaada gadaal jirtan oo yir iyo wiinba inaba walbarashada walbarashada saljalo waa la barado diinta la barado inaan dugsiga kasoo birto imaano wax aan barno saas uu baaqlahay maktabka dacwada ee degmada baraawe iyo deegaanada hoos yimaada ayaa wada dadaalo dadka muslimiinta ah lagu fahamsiinayo diintooda xaniifka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa laga helay caabuqa covid nteen ninka lagu magacaabo naftani bened ayaa lagu dhawaaqay in uu qabo cudurka dilaaga ah ee coronavirus maalin uun kadib markii magaalada qudus uu kula kulmay xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka tony belican war ka soo baxay xafiiska naftali oo ay baahisay warbaahinta yuhuudda ayaa lagu xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha yuhuudda laga helay cudurka covid nteen kadib baaritaano lagu sameeyey warka ka soo baxay xafiiska ra ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa intaa ku daray in sida uu qorshuhu yahay naftaali uu shaqadiisa kasii wadan doono gurigiisa warbaahinta ayaa hadal haysa xaaladda caafimaad ee xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony belican maadaama shalay ay wada kulmeen isaga iyo naftali oo maanta uun lagu dhawaaqay in uu qabo covid nteen antony belican xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sabtidii shalay gaaray magaalada annaqab oo ka mid a dhulka falastiin ee ay xoogga ku haysato maamulka yuhuudda halkaas oo uu maanta ka furmay shir lixgeesood ah oo u dhexeeya wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka imaaraadka carabta baxrayn morocco iyo kan yuhuudda warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa